kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni amuuraha islaamka labada dagaal ee socday ee ukraine iyo ruushka iyo dagaalka ka socda suudan waxa uu hadhayay mowduucu caalamku hadal hayo gaar ahaana dunida muslimka waa go-aankii ururka jaamacadda carabta uu suuriya dib loogugu ogolaaday inay kusoo noqoto go-aankan ayaa lagu afjaray dagaalkii ka dhanka ahaa dimashik ilaa iyo laba iyo tobankii sannadood ee u dambeeyey waxaana si rasmi ah loogu casumay kulankii ururkaasi ee ka qabsoomay magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudiga madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaana lagu soo casuumay maxaa haddaba keenay in suuriya lagu soo celiyo xayndaabka ururka jaamacadda carabta barnaamijkeena ayaynu ku lafaguraynaa haddii ilaahay idmo isbeddelka siyaasaddii ku aadanayd suuriya ilaa sanadba wadamada ururka carabtu waa ay ka faalloonayeen laakiin bishii aynu soo dhaafnay ayaa si xawaaro lah loo qaadaadhigayay inay suuriya kusoo noqoto midoogaasi wadamada galbeedka tallaabada ay qaadeen dalalkaasi xubnaha ka ah ururkaasi waxa ay ku noqotay u qaadan waa halka dadka qaar ay aaminsan yihiin inay iyaga laftoodu sidan doorbidayeen waxaase jirta su-aal ay dadka khubarada ah isweydiinayaan galbeedku ma raaci doona tallaabadaasi ay qaadeen midooda carabtu oo ma u arki doonaan in sida ugu wanaagsan ee bulshada suuriya uga soo kaban karto dagaalkii ay tahay in lala macaamilo madaxweyne asad iyo dowladdiisa inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi maxaa iminka keenay inay wadamada ururka jaamacadda carabta suuriya kusoo celiyaan midowgaasi su-aashaasna waxa aan weydiiyey doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf oo ku taala dalka yemanka nafaalooda arrimaha islaamka marka aad fiirisid xaaladda bini aadinimo ee dalka syria ka jirta gaar ahaan dhulgariirkii ugu dambeeyey ka dhacay syriya iyo turkiga oo dad badan naafeeyey xaaladdaas bini aadinimo iyo xaaladda amni ee bariga dhexa ay maanta ay marayso oo dynamic xaalad ah marka ay muuqato iyo isku soo dhowaanshihii iiraan iyo sacuudiga iyo waxaan la yidhaahdo darakiska oo ah muqadaraad ka imaanaya dhinaca syriya islamarkaana soo gelaya qaliijka iyo sacuudiga si xowli ahna ku socdo iyo in systemkan bashaar asad uu hogaamiyey uu yahay nidaam dowli ah markii la taageero jiritaankiisa ay ka sahlan tahay taageeridda la taageeraya mucaaradkan iyo in dalalka carabeed gaar ahaan kuwa ugu tunka weyn ay siyaasad ahaan usoo dhowaanayaan inay u xubsiibtaan ama usii dusaan heshiis ay la galayaan syria qodobadaas waxay keenaysaa in heshiis lala galo syria laguna soo celiyo dalka syria jaamacadii carabta wixii loo yaqaanay ilaa iminka dareenka ka imanaya reer galbeedka rajadu ma wanaagsana xogeeye arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxa uu carabka ku adkeeyay inay sii wadayaan cadaadiska ah inaanu maraykanku si caadi ah kusoo celin doonin xidhiir ay la yeeshaan suuriya falcelinta koongareeska maraykanka ayaa se ka sii daran waxaa lasoo bandhigay sharci kordhinaya cunaqabataynta suuriya ee dhammaanaysa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka in lagu sii hayo ilaa labada kun iyo laba iyo soddonka haddii aynu su-aasha ah guud ahaan galbeedku ma raaci doonaan tallaabada ururka midooda carabta qaaday ee ah in xidhiir caadi ah lala yeesho suuriya eegno waxaa jawaabta eegaya cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo degan magaalada muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka ma suuroobayso inay raacaan sababtoo ah waxaan u raacahayn laba arrimoodba horta waa midda ugu horeysa si aynu ka warqabno reer galbeedku waxay ku doodaan arrinta xuquuqul insaanka in la ilaaliyo waxyaalaha ka baxsan bani aadnimadan in lala dagaalamo marka qiyamkii ay ku doodi jireen ee boqolaalka sane ay soo wadeen ee adduunka ay ka dhaadhicinayeen haddiiba maanta bashaar al asad ay ogolaadaan ayaa meesha ka baxaya siyaasiyanna isma raacayaan oo siyaasiyan si aynu ka warqabno suuriya waxay la socotaa gruubka china iyo ruushku iyo iiraan ayay la xulafo tahay gruubkana way ishayaan weliba dee waxay aada isoo hayaano iminka dagaal ka dhexeeya ruushka iiraanna dee ilaa hadda cunaqabateyn baa ku socota oo arintii nucleerka iyo wixii lamidka ahaa marka labada arrimoodba iyagu marnaba ma soo celinayaan inay suuriya ay sideedii hore kusoo noqoto inay uga daraan mooyaane khubarada ka faaloota arrimaha gobolka ayaa sheegtay inuu maraykanku doonayo in ciidamadiisa ku dhow ilaa sagaalka boqol ee askari ay ku sugnaadaan waqooyiga suuriya si aanay ugu muuqan in putin iyo asad gaadheen guul la odhan karo waa sidii la rabay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeeni amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan